الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الweliimati weliimada iyo ducada cursiga ayuu baab yahay min alwalmi bay ka ahaatay walmina waa alistimaac waa kulankii waxaanay ku dhacdaa raashin kasta iyo casuumad kasta oo loo sameeyo suruur iyo farax yimi ama cursi ahaada ama waxaala kaala ha ahaatee laakiin waxay caan ku sii tahay ta cursiga ayay caan ku sii tahay waxau uhi sheekhu waliimatu alcursi cursiga iyo arooska weliimadiisa iyo ducadiisa bishaatin lagu ducaysta qad nudiba waa la sunneeyey laakiin ijaabatun ajiibid iyo yeelid marka lagugu yeedho bilaa cudrinna aad ku sugan tahay tajibu way waajibaysaa wa in araada hadduu doono man dacaahu kii u yeedhay yaakulu inuu cuno hadduu doonu jeclayso fa fitruhu afurkiisa min sawmi naflin uu ka afuro ayaa afdalu fadli badan oo fiican waxa uu leeyahay sheekhu weliimada iyo ducada caruuska waa la sunneeyey welibana waxa wanaagsan neef adhaya ciddii ayuu suurtogelaysa iyo wixii ka sii badaneen israaf lahayn inuu ku ducaysto ku welimaysta ayaa la sunneeyey waanay ka sugnaatay nebiga qowl ahaan iyo ficil ahaanba oo awlim walow bishaatin waa kii ninkii saxaabigaa ku lahaa waru weliimayso walow neef adhyana ha ahaate ee waxa kale oo sugnaatay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam dumarkiisa weliimo iyo allaberi u sameeyey oo zaynaba bintu jaxsh ayada neef adhya ayuu ugu weliimeeyey qaar dumarkiisa ka midana laba mud oo shaciir iyo heed ah ayuu ugu weliimeeyey adigu waxa liyaaliya wixii raashinahee qofkaasi uu samayn karo ee asxaabtiisa iyo dadkaa u samayn karaa waa wanaagsan tahay waxaana ugu sii wanaagsan neef adhyah iyo wixii ka sii badaneen israaf ku jirin markaa nebigana qowl ahaan iyo ficil ahaanba waa ay kaga sugnaatay tacaam waxaa ugu shar badan tacaam weliimo oo loogu yeedhayo qanigii kii miskiinkaana laga tegaya baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi sharu tacaam ka ugu shar badan ama ka ugu musiga badan ayuu ku tilmaamay tacaamkaa weliimada dadkii u baahnaa laga tegaya dadkii aan u baahnayn aqniyada ahna loogu yeedhayo haddaba marka ay sidaa iyadu sunnaha u tahay ayada yeedhitaanka laguugu yeedho ee lagu yidhaahdo nagala soo qaybgal waajib cayniya ayay ku noqonaysaa qofka loo yeedhay haddii aan cudurdaar aanu qofkaa lahayn oonu cudurdaar jirin waa waajib cayniya cudurdaarkaasina waxyaalo fara badan ayuu noqonayaayoo ama shuruud buu yeelanaysaa waajibitaanka ijaabadu shuruud badan bay yeelataa waxaydhan qofkan ku yeedhaya waa inuu muslim yahay kan loo yeedhaya waa inuu muslim yahay waa inay maalintaa hore tahay waa in dee dadka loo wada yeedhaaye aanu markaa aqniye iyo cid gaara ku gaar yeedhin waa inaan meeshaa uu tegayana ee loogu yeedhayana munkar iyo xumaan aan tegiddiisa ku suulayna aanay ka jirin hadduu munkar ka jiro munkarkaasi laakiin tegiddiisa uu ku tegayo ku suulayo waa uu tegaya haddaanuusan ku suulaynin ma tegayo waa inaan isagu acdaartii aynu ku soo marnay xagga jamaacada ka tegitaankeeda waa inaanu lahayn waa in qofkan kuu yeedhaya raashinkiisani uu yahay mid xalaala waa inuu yahay ee aanu markaa qof wixiisu xaaraan yihiin aanu noqonin waxaa kaloo sheekhu halkan inooga hadlayaa haddii uu adiga oo sooman oo soon sunno ah sooman qof kuu yeedho isla markaa jeclaysto oo uu doono inaad cunto dee waa u barakaysanaya ama yacni aad buu jeceliyo qofkaasi inuu wax la cuno soomkaa uu sooman yahayna waa ku adag yahay inuu markaa afuro soomkaa iska jabiyo maadaama uu soom sunna yahay qofkan walaalkiisaan u yeedhay raashinka uu sameynay inuu cuno uu jecel yahay inuu jabiyo oo uu cuno ayaa uga fadba inuu sii soomanaado waayo khaatirtiisa ayuu markaa dhowrayaa farax iyo suruurna wuu gelinayaa haddiise caadigu isaga arkayo xuduurkaa uu soo xaadiray un ay ugu dhan tahay inuu soomkiisa iska sii wato ayaa u wanaagsan waxaanu nidhi soomkii sunnaha iyo isaga soomka faradka ah loo jebin maayo ee wuu soconayaa isaga qofku wadanaya waliimatu lcursi cursiga iyo caruuska alla berigiisa qad nudiba waa la sunneeyey bishaati neef adhiya uu ku weliimaysto laakiin ijaabatun laakiin tajibu ijaabatu waa waajibaysaa bilaa cudurin cudur daar la'aan wain araada hadduu doono man dacaahu kii u yeedhay yakulu an yakula inuu cuno hadduu doono uu jeclayso fa fitruhu inuu ka afuro min sawmi naflin soon sunno ah ayaa afdal u fadli badan oo fiican baabulqasmi wannushuus baabkanna laba arrimood buu kaga hadlayaayoo qasmi iyo nushuus qasmi waa u qaybintii uu ninku u qaybinayay xaasaskiisa dee xaqii ay ku lahaayeen mid walba u gudayey nushuuskuna waxa weeye ruuxa dumara oo ayadu daacadii iyo hoggaansankii ninkani uu ku lahaa ka baxdo oo ka hor timaadda markaa qasmigaa iyo sida uu yahay iyo haddii ruuxii dumarha nushuus iyo amar diiddo ay la timaaddo qaabkii loo dhaqmayey ayuu baabkan kaga hadlaya wuxuuhi sheekhu wa bayna zawjaatin xaasaskii dhexdeeda faqasmun baa xutuma la waajibiyey walow mariidatan waradaqa haba ahaata mid xanuunsan iyo mid markaa xubinka hilib kulaba eh wainamaa ligayri maqsuumin wainamaa yuqtafaru waxa loo dhaafi ligayri maqsuumin lahaa tii qasmada lahayd taan ahayn waxaa loo dhaafayaa dukhuuluhu inuu galo fi leyli habeenkii xaydu dararun marka ay dhibi jirto wa fi nahaari maalintiina cinda xaajatin dan dacad wacday ka an yacuudaha waa inuu soo booqdaba idaa maa maridat idaa maridat markay xanuunsato waxa uu sheekhu leeyahay labadii sawje iyo saddex iyo afartii ninkii lahaa inuu qasmi iyo uu qaybin u sameeyo oo mabiidkii iyo labarigii iyo wixii kaleba inuu ugu cadaalad sameeyo ayaa la waajibiyey walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf waayo ilaahay wuxuuhi waxaa u sugnaaday dumarka ka iyaga lagu leeyahay oo kale xaqa iyaga lagu leeyahay oo kalea u sugnaado ragga ay ku leeyihiin markaa waxa uu leeyahay inuu qasmi u sameeyo oo xaggii mabiidkii iyo barigii iyo la jooggii uu qaybiyaa waa mid la waajibiyey ujeeddada haddaba qasmigan iyo la barigan iyo la joogiddani ujeeddada iyo maqsuudka laga leeyahay waxa weeye waa unsi iyo waheshi ayaa ugu muhiimsan jimaacan iyo mucaamaladan iyo waxaan dhex marayaa taabici bay u yihiinoo taasubay sii dabagelayaan ay sii raacayaan markaa mucaamaladii haddii ay reebantaba oo dabcan ay u reebanto ama sharcan ay u reebanto oo masalan dee ama ay xaaydo noqoto hadday sharcan u reebanto ama dabcan bay u reebantayba waa xanuunsanaysaa amaba waa radqaab oo xubinkiiba yacnii hilib ayaa ayaa ku samaysmay inuu qasmigii u sameeya waajib buu ku noqonaya waayo unsigaa iyo waheshigaa iyo markaa dee iska warhayntaa weeyaane mucaamaladan oo keliya waxa la isugu imanaya ma aha waxaa kaloo sheekhu halkan inooga hadlayaa marka uu qasmigii u sameeyo habeenkii iyo maalintiiba uu markaa u kala qaybiyo masalan qofku hadduu maalintii shaqeeyo habeenka ayaa asala maalintuna taabicunbay u noqonaysaa qofka laakiin habeenkii shaqeeya sida dadka xaarisiintaha wax ilaaliyo oo kale ayaga maalinta ayaa u asal habeenkuna taabic buu noqonayaa habeenkuna taabic ayuu u noqonayaa markaa mid waliba ugu yaraan hal asalah iyo hal taabica ayay yeelanoo sidii caadiga ahayd habeen iyo maalin ama maalin iyo habeen qofkii kale haddaba marka ay sidaa tahay ee qasmintii caynkaa uu ku sameeyo ee habeen iyo maalintaa mid waliba ay leedahay iyadoo ay midi leedahay ma furan tahay habeenkii ama maalintii inuu mid kale oo nawbadii iyo kelkeedii la joogin inuu gala iyo inuu taga ma bannaan tahay intuu ka hadlaya waa taa asalkeedu hortu maye ma bannaano weeye oo habeenka iyo maalintaa ruuxa dumari ay leedahay ayada ayuunbaa leh waa inaanu markaa kuwii kale yacni u tegin oonu ka dhex gelinin laakiin waxaa masmuuxah oo loo saamaxayaa inuu habeenkii u gala tii kale haddii dhibi timaaddo dee hadday xanuunsato hadday fooli timaaddo dee wuu u tegiyoo markaa habeenkii wuu u tegi maalintii lafdeeda hadday xaajo iyo dani wacdoy timaaddo oo ama misraaan xanuun baa yimi ama dee masaariifdii iyo biilkiibuu u geynayaa yacni way furan tahay markaa inuu u tagaa intaa wixii aan ahayn ee ugu tago waxa waajibku noqonaysa inuu markaa u qadeeyo tanna oo hadday laba ahaayeen mid saa u sameeyey tanna maalinteeda waa inu ka soo jaraayo intii habeenkii ama maalintii ula joogay tanna waa inu markaa maalinteeda usoo jaraa waayo haddii kale dee iilashadii manhiga ahayd ayay noqonaysaa waana kii nebigu sala allahu alay slam yidhi ninkay laba dumari u sugnaadaan ee mid ahaantoodu iisha maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo dhinac dee faalij qabo ama uu dhinac maqan yahay buu imanayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam intuu dumarkiisa ku wareegu u qaybiyo ayaa wuu odhanayay allahuma hadaa qasri fiima amlik ilaahayow qaybintaydi waa taa wixii anigu aan haystay falaa talumnii fiima tamlik walaa amlik ha igu canano hay qaban waxaad adigu hayso oo anigu aanan haynin yacni dee qalbiga kalgacaylkiisii iyo kollay mid buu raacaya taasi waa wax isaga ka baxsan oo ilaahay ku xidhanoo qalbiga ilaahay baa maamula laakiin la jooggan iyo wixii muuqda ayaa la doonaya ee maqduurka insaanka ku jira inuu isagu ka cadaalad sameeyo wa bayna zawjaatin xaasaskii dhexdooda faqasmun qaybin ayaa xutima la waajibiyey walow mariidatan mid xanuunsanaysa waata waradqaa iyo mid markaa xubinkii taranka uu hilib ka soo baxay bimacnaa iyada tan waa laga saaraya la odhan maayo oo intay markaa soo bogsanayso kuwii kalun baa la wadaya wa innamaa yuqtafaru waxaa loo dhaafi ligayri maqsuumin lahaa qaybta tii lahayd kayrkeed waxaa loo dhaafayaa ligayri maqsuumin lahaa tii qaybta lahaydee loo qaybiya iyadu maalintan lahayd tii aan ahaynee kayrkeed ahayd waxaa loo dhaafayaa dukhuuluhu inuu u galo fi leyli habeenkii xaydu dararun goorta ay dhibi jirto wa fi nahaari maalintiina cinda xaajatin dacad markay xaaja wacdee baahi timaado ka an yacuudaha waa inuu soo booqanayaba idaa maa maridat idaa maridad markay xanuunsato wa innamaa biqurcatin qorituur buu yusaafiru kula safri wayabtadii waa bilaabi bibacdihinna barhkood alxaadiru kii xaadirka ahaa waalbikru inantii takhtasu waxay ku gaar noqon bisabcin toddoba awalan oo hore wa hayibun carmalkiina alaaثatin saddex cala alwilaa xidhiidhsan waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu doono ninkii zawjka ahaa inuu safro waana safar uu dee tegayo ou soo noqonayo inuu mid ka mida inuu dumarkiisa mid ka mida kaxaysto oo ay dee u soo khidmaysana waa doonayaa markaa heblaayo inamariyun adugu alaabtaynoo xidhxidh ma bannaane eh waa inuu u qori tuuraeta qorituurka u soo baxaa u kaxaystaa markaa waayo nebiga sala allah alay slm ficilkiisa waxaa ka mid ahaa marka uu doono inuu safar u baxo aqraca bayna nisaa'ihi waa u qori ridi jiray tii qorituurka u soo baxaa baanu markaa kaxaysan jiray wayabtadii bibacdihinna alxaadiru ayana qurcadii waa u taallaayo dee mid xaadirahoo negi hadduu doono inuu markaa qasmigii bilaabo ayuu doonay masalan dee hawlo keliya arrimo kale uu ku jiray oo markaa midkoodnaba lamuu joogin waa xaadiroo musaafir maaha qasmigii inuu bilaabaa buu doonayaa dee heblaayo un iskaga horrayn maayo sallaha dhigan maayo eh ayaga lafdeetuu ka bilaabayo waa inuu qori tuuraa oo dabeetana taa uu ka bilaaba hadday laba soo hadda labadaa u qori tuuraa taa uu ku xigsiiyaa sidaa waa inay ku socotaa ee aanu midun iskaga bilaabin ayadoo dee tarjiix bikayri murajix ilaa xaq siman bay leeyihiin mar hadday xaq siman leeyihiin adigu tarjiix ma samayn kartid waxaad yacni iyadoon murajaxaysan inaad ku xoojiso waxaa kaloo halkanna uu inooga hadlayaa sheekhu haddii ninku isaga oo ruux dumara ama laba leh hadduu mid saddexaad ama isagoo saddex leh mid afraad guursado qasmi iyo dawrna ugu socday oomase mid walba habeen buu la joogi jiray ayaa mid cusub buu soo kordhiyey wuxuu idhi taa cusubi waxay yeelanaysaa oo ninkii ay ku yeelanaysaa toddoba xidhiidha oo bilow ah yacni markaa uu soo hoydo toddobada ugu horreeya ee xidhiidhsan ayay yeelanaysaa hadday inan tahay haddii ay carmal tahay reero hore soo martayna saddex maalmood oo dukhuulka la xidhiidha oo xidhiidha ayuu ku xigsiin xigmaddan iyo ujeeddada hortu intaa loogu gaar yeelaya waa ikraam iyo maamuus iyo soo dhowayn bay hortu ka dhigantay ayuu sharcigu siinaya midda labaad waxaan inantiina toddobada looga dhigay carmalkiina saddexda looga dhigay waxaa la yidhi inantani dee waa markii ugu horraysay aqalkooda ka soo baxday ayada cabsida iyo ayaa aada ugu badan toddobadaa wax ka yar baanay kula qabsanayninoo aanay dee keli kusii joogaynin intuu soo wareegayo laakiin islaantani waa islaan reero hore markaa lahaydoo iyadu reerkooda hore uga tagtayoo ayada saddex cisho ayaa iskaga filan baa laidhi oo saasaa loo kala xaday wa innamaa yuscafiru wuxuu kula sabcin toddoba awalan oo horreeya oo wilan xidhiidha cala alwilaana cala alwilaaduna way u taallaa ta hore awalantuna ta dambe way u taallaa oo isweydaar baa lagu sameeyey bisabcin awalan cala alwilaa toddoba hore oo dukhuulka la xidhiidha oo xidhiidhsan wa hayibun tii carmigee alaaatan saddex awalan ayana marka u horrayso la xidhiidho cala alwilaa iyaduna xidhiidha sidaasaana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu xukumay inay inantuna toddoba cisho leedahay oon loo qadaynaynin taa carmalkeeda saddex cisho ay leedahay waman qofka laxada daymooda amaaraata nushuusi amar diiddada calaamadaheedii qofka daymooda ee min zawjatin ka arka qawlan ninkaati qowl ahaan buu ugu arkay wa ficlan iyo ficil ahaan wacada wuu waanin walyahjuran ha ka hajiro xaysu goortii annushuusa xaqaqa nushuuska markuu xaqiiqsadana ha ka haajiro wayasqudu alqasmu lahaa qasamkii iyo kelkeedii wuu dhici waannafaqa iyo nafaqadeediiba fa in asarat hadday ku adkaysatana jaaza darbun garaac baa bannaan waa in najac wax hadduu wax anfacayo fii hayri wajhin buu ka garaaci maca damaani maa waqaca iyadoo wixii ka dhacana u magdhabayo waxa uu leeyahay sheekhu ninka ruuxii dumar ahaayee uu qabay ka arka ee ay uga muuqato amaaraadkii iyo calaamaadkii nushuuska iyo amar diiddadu ay lahayd qowl ahaan buu ku arkayoo intii ay hadal dabacsanaan lahaydunbaa waxay weydiisoo mooye iyo yaad la hadlaysaa iyo hanoo sheegin unba weeye ama dee waa ficiloo dee wuxuu ka arkay jeesi iyo markaa weji cabuusnimo iyobuu ka arkay marka ama qowl ahaan buu markaa ka arkay ama ficil ahaan wacada wuu waanin oo ta ugu horraysa waa inuu waaniyo hadduu dee waanow garay ama cid waanayso ayuu keeni ila ilahay baa ihi faci wallaati takhaafuuna nushuusahunna ilaahay baa yidhi waaniya waa inuu waaniyaa oo markaa hajri iyo darbi iyo midnaba samayn maayo waayo waxa laga yaabaa inay cudurdaar muujiso ama waxa laga yaaba wacdigani inuu anfaco oo dabeedna ay ka soo noqoto waxaanay samaynaysay ilaahay baa markaa lagu cabsiin xaqa lagu leeyahay baa loo sheegi dembigiiyo macsiday ku dhacaysaabaa loo sheegi markaa wuu waanin taasi waa tallaabada iyo qodobka u horreeya haddii ay intaa waxba ku qaadan weydana wuxuu samayn ee nushuuskiina u caddaado macnaha wuu xaqiibay mar hadday waanadii waxba ku qaadan weydo madjacii iyo halkii iyo sariirtii iyo furaashii halkii la wada jiifsan jiray ayuu markaa ka haajiri oo uu ka tegi haddii markaa taasina ay edbin weydo y soo jeesin weydo markaa halkii ayana ka sii wadato waxau idhi jaasa darbun garaac baa bannaan inuu markaa garaaco ayaa bannaan garaacii wuxuu yidhi dhowr arrimood buu ku xidhay mid wale waa in najacina faada hadduu wax faa'iidaynayo oo aad og tahay dee markaa in waxaa kibirka ah in shaydaan iyo waxba ku jiro markaad kaga yara dhag siiso markaa dee wixii ay ka tegayaan ay hagaagayso haddiise dee markaaba inay kabaa qaadanayso markaa ka tegaysa aad og tahay dee ilan waa la waxaan wa waa cilaaj baa laga dhigaya dawe haddaanu dawo keenayno markaa balaayo kicinayo dee waa inaad ka daysaa waa in najac welibana waa fii hayri wajhin wejiga iyo meelaha maqaatisha ah ee markaa waxyeellada dee ka gaadha ay harista tahay waa inuu markaa iyana ka ilaaliyaa markaa darban hayra mubarix baa nebigu lahaa wejigana markaa iyadana lama ogolayn waxa kaloo intaa raacaya dee haddii uu waxyeello geysto ilan yar xanuunjin edmina unbaa la doonaye hadduu waxyeello geysto oo jaraaxo uu geysto ama uu jab geysto ama uu waxyeello kala geysto dee wuu magdhabayaa waayo itlaaf iyo dilid bay noqonaysaa tan waxaa loogu fasaxay islaax iyo wax wanaajin ayay ahayd wuxuu uhi waman qofka zawjka amaaraati nushuusi naashisnimo iyo amardidnimo amaaraadkeedii laxada ka daymooday ee ka arka min zawjatin xaas qowlan qowl ahaan ayuu uga daymooda qowlkeedii buu ka arkay wa ficlan iyo ficil ahaan wacada wuu waanin waliyahjuran ha ka haajiro xayu goortaa nushuusa xaqaqa nushuuska markuu xaqiiqsadana yacnii halkii ay wadajiibsan yahay hakaa jiro guriga uga tegi maayo wayasqud alqasmu lahaa waannafaqa markay waanadaa ka soo gudubto ee ay hijradaa marayso markay halkaa soo gaadho waxa dhacaya qayb qasmigii ay lahayd iyo habeenkii ay lahayd meesha wuu ka baxayaa nafaqadiina meesha waa ay ka baxaysaa waayo nafaqadani dee istimtaacan iyo tamkiinkan ayay muqaabil u ahayd mar hadday tii la tagtay nafaqadeed waa dhacaysaa fa in asarat haddii ay ku adkaysato jaaza darmun garaac baa bannaan waa in najac haddii uu wax anfacayo fii hayri wajhin muu ka garaaci maca damaani maa waqac iyadoo wixii dhacayna ee waxyeellaana uu magdhabayo baabulkhulci khuluc ayuu u baab yahay khuluc waa min alkhalc waa siibid ilaahay wuxuu inoo sheegay labadan ruuxee isqaba inay hu isu yihiin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna idinku baatiin ayaguna hu iyo dharya ay idin yihiin baa ilaahay yidhi markaa kala bixidda ay kala baxaan ee midkood kii kale ka siibto dee waa khuluc iyo ka siibasho ayay noqonaysaa markaa waxaa la yidhaahdaa khulucu waa furqatun biciwadin raajicin lijihati zawji waxaa la yidhaha kala tag lagu kala tegey ciwad iyo bedel iyo wax la bixinayo waxaa la bixinayo u noqonaya zawji xaggiisa waa iyadoo hanti lagu kala tegayo ka imanaysa xagga gabadha waa marka yacnii diidmada iyo la dhaqmi waagu xagga gabadha ka yimaado waayo ninkii dee adduun buu ku bixiye ama mid ka horreeyahaado ama kii aqalkaado ama kii nafaqada iyo intaasoo dhan baxayeyba ha ahaadee waxaasoo dhan dee ayada ayuu siday haddii ayadii markaa ay iska soo taagto waxaa loo furay markaa isfurasho inay samayso oo ay wax bixiso markaa waraaqdii iyadu ay ka iibsato waxaana yacnii culimmada isku waafaqsan yihiin ee wanaagsani inuu noqonayo wixii markaas uu siiyey iyo wax ka sii yar wax ka sii badan meebta qaar baa badan inaanay bannaanayn laakiin in badan oo kalena waxay leeyihiin mid yar iyo mid badan wuxuu siiyey wax ka badanba yacnii khulucu wuu ku dhici karaa waxay bixinaysana wuu noqon karaa ibre iyo waxay ku lahayday ka beri yeelaysana wuu noqonayaa oo hadday meherkeed iyo xuquuqdee waxeedii ay ka saamaxdana waa noqonayaa ciwadulkhulcu wuu noqonayaa dee ilaahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay haddii ay ka baqdaan inaanay xuduuddii ilaahay oogin oo sidii ay ahayd inay u wada dhaqmaan aanay u wada dhaqmaynin inaan wax dembi aanay fiima iftadat bih waxay ruuxa dumar isku furatay bixiso inaan dembi ka haysanin uma bannaana xaaraanna wuu noqonayaa ninku inuu ruuxa dumara cidhiidhi geliyo caadi ula dhaqmi waayo si ay isu furato oo markuu jaxiimo ka waraabiyo ay tahay war waxaa qaado isii da ama waxaad kugu lahaaba kaa saamaxa isii daayo waa midaan bannaanayn iyadu fain ibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu ilahay wuxu uhi waxa meherkoodii ka mida hadday nafdooda idinka raali noqoto ay wanaajisato iska cuna baa ilaahay xadiidkii bukhaari ibnu cabbaas iga warinaya wuxuu uhi haweenaydii haabit binu qays lo odhan jiray baa nebiga u timi waxay tii yaa rasuula allahi haabit ibnu qays ku ceebayn maayo ama ku canan maayo akhlaaq iyo diintoona laakiin akrahu lkufra fi lislaam yacnii waxaan nacayaa waxaan wanaagsanayn inaan dee annagu muslima aan kula dhaqmo ayaan nacayaa bay tidhi iyo yacnii macnaha riwaayadka qaar waxay tilmaamaan inay markaa yacni muuqaalkiisii iyo markaa inay karahday dabeedna nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ataruddiina calayhi xadiiqatahu waar ma u celinaa ma u celinaysaa beertii uu meherka kuu siiyey yacni meel haddii la arko inaanay isqabanaynin islaamku wuxuu yaqaanaa almucaashara bilmacruuf aw almufaaraqa bimacruuf in wanaag lagu wada joogo hadduu suurtogeli waa in wanaag lagu kala tago wax ka dhexeeya laakiin waanu iska luulanaynaa iyo waa isjiidanaynaan weligeeyaba yacni wax diinteennu qabta maaha nebigu markuu arkay ruuxan dumari ninkan inay ka soo taagan tahay wuxuuna waa niyad iyo is-oggolaanshiyo isneef oggolaanshe mar hadday isdiidma timaaddo dee qiimo yala may jaxiimuu isu rogayaa markuu arkay ruuxii dumara inay soo taagan tahay buu idhi naa beertii uu ku siiyey ma u celinaysaa ma siinaysaa qaalat nacam haa waan siinaya bay tihi nebi allow aqbili alxadiiqa wa talliqhaa tadliiqa waar iska fur buu idhi haddana adna beertaada qaado gabadhani waa kaa soo taagantay waar adna dalqad fur buu yidhi awal khulucu fi lislaam bau ahaa markaa khulucu waa ka noocaasa dee waxa weeyaan waana caaqidka iyo macquud calayhiga iyo siiqadaasumuu noqonayaa marka la duuduubo amaa wuxuu noqon marka haddii la hosiya zawjkii iyo multasim oo qofkan markaa ciwadka bixinaya oo zawjada cidaan ahaynba waa uu noqon karaa iyo ciwadkii la bixinayey iyo budcigii oo markaa zawjiyadii ah iyo siiqadii ayay noqonaysaa arkaanta yasixu waa ansaxayaa min zawjin buu ka ansixi mukallafin oo baaliq caaqiloo bilaa kurhin qasab la'aan ku sugan bibadli ciwadin bibadli ciwadin ama idaa cuwida nusaqa qaarkood baa idaa badla halkeeda ka dhigaya markaa bibadli ciwadin bedel bixintii lam yujhala aan jaahil laga noqonin ayuu ku ansixi ama idaa cuwida marka bedel ahaan loo siiyo shay lam yujhala aan laga jaahil noqonin marka loo siiyo ayuu khuluc ansixayaa ama ladiika bilkhamri ku dhacay oo maca jahlin ku dhacay fa innahu yuujibu mahra almithl mahrulmathaal buu waajibin waxa uu leeyahay sheekhu khulucu wuu ansaxaa wuxuu ka ansaxaa zawj nin zawjahoo wax qaba ayuu ka ansaxaa cid kale oo aan idan ka haysanin kama ansaxayo yacani hadduu qofku idan ka haysto oo yidhaahdo zawjadaydii khulucoo la soo gorgortanoo waxay ii oggolaata iiga qaado dabeetana dalqadda fur waa wakaala fi lkhulc way furan tahay laakiin iyadoon idaanna ka haysanin naasoo ismaydaan heshiin waayin anaa ku qasbiya keen intaasoo waan ku furay maya waa faduuli wax wilaayo ku leeya baan jirin markaa yasixu min zawjin mukallafin baaliqa oo caaqila sabi iyo majnuun khulucood ma ansaxo bilaa kurhin waa marka uu yahay weliba mukhtaar qof doortay uu yahay ee aanu mukrah ahayn markaa qof mukraha oo la qasbayna ka ansixi maayo waxaa shardiga waxaana shardiga inuu meeshaa dee ciwad iyo wax la dhaafsanayo oo xagga gabadha ka imanayo oo xagga ninka u noqonaya inuu meeshaa jiro ciwadkaana waxaa shardi ah dee wixii acwaadda kale ay lahaayeena shuruuda ayuu yeelan waa inuu mutamawal yahay wax la maalaysta waa inuu yahay mamluuk wuxuu leeyahay waa inuu yahay wax maqduuran calaa tasliimi la dhiibi kara waa inuu yahay wax macluumahoo la garanayo waa inuu yahay amaa wuxuu leeyahay sheekhu waa inuu noqdaa bibedli ciwadin lam yujhala ciwad bixintii bedel bixintii aan jaahil laga ahayn lam yajhalaa aanay labadooda ka jaahilan ama lam yajhalaa lam yujhala aan jaahil laga ahayn bimacnaa maro ama shay ama lacag un in la yidhaahdo ma bannaane eh waa inuu yahay ciwad waxani bedel macluumahoo la yaqaano waa inuu yahay yasixu khuluci min zawjin muu ka ansaxaa mukallafin baaliqoo caaqila bilaa kurhin oo aan qasbanayn oo mukhtaarahoo doortay bibedli ciwadin ciwad iyo bedel bixintii yaanu ku ansaxayaa lam yujhala aan jaahil ama lam yajhala aanay jaahil ka noqonin ama idaa cuwida marka ciwad ahaan loo siiya shay an lam yujhala waxaan laga jaahil noqonin ama aladii haddaba ka bilkhamri khamri ku dhacay ow maca jahlin ama maca jahlin ku dhacay fa inuu yujibu mahr almithl masalan ciwadkii wuxuu ku dhacay khamri obe waa shay xaaraanon ma lahayn yacni waxaanay bixinaysay ee dalqaadooda ay ku dhacday waa khamri ama waa maca jahlinoo mare ayaan ku siiyey anna waan kugu furay buu yidhi ogobay midna waa majhuul midna waa shay aan mutamawalba ahayn oon maal ahayn hortooda waa dhacayaa buu leeyahay qowlkan uu iminka ku socday isagu wuu dhacayaa buu leeyahay waxaanu ku dhacayaa mahrulmahaal mahrulmahaalkeedu buu ku yeelanayaa khamrina ku yeelan maayo shaygaa majhuulkaana ku yeelan maayo ee wuxuu ciwadkii noqonaya oo ruuxii dumar ahaa wuu ku yeelanayaa mahrulmahaal buu ku yeelanaya culimmada qaar qabta yacnii inuu markaa rajci noqonayaana waa jiraan oo aanu baa'i noqonayn uu noqonayo talaaq rajciya tamliku bihi nafsahaa gabadhu nafdeeda ayay ku mulkin wayamtanic waxaana mamnuuca talaaquhaa furiddeedu waa mamnuuc noqonaya wamaa lahu an yartajic inuu soo ceshadaana uma furna waxaa sheekhu halkan inooga hadlayaa khulucu waxa weeye dalqa baa'ina way ciwadka waxaa loo bixinayaa furqo furqo iyo kala tagga uu sawjku hayaana waa inuu rido waa dalqad fasaq laakiin ma hayo idan markaa waa dalaaq baa'ina ayuu noqonayaa oo waxaa mukhtalafa ma fasaqbaa mise waa talaaq ujeeddada yacni hamarada khilaafka ka soo dhex baxaysaana waxa weeye haddii laydhaah waa talaaqna dee cadadkii dalqadaha dhinmaya oo saddex jeer hadduu khulco macnaha saddexdii dalqadood dhammaaday bay noqonaysaa haddiise fasaq loo ictibaariyo dalaqadii ma dhammaanayaan macnaha faa'iidaha khilaafa ku jira waa taa marka qowlkani wuxuu le waana masala mukhtalafa bayna almadaahib oo in badanoo ka midana ay qabaan inuu fasaq yahay idan marka ay ku ciddo tirsadaysa bixayda iyo qaar qaba inuu yahay talaaqoo markaa sidii dumarkii kalena ay la mid noqonayso haddaba wuxuu leeyahay sheekhu waa talaaq baa'ina buu noqonayaa mar hadduu noocaa noqdayna tamliku nafsahaa bihi mar haddii ay ayana wax bixiso talaaqi sidaa ku dhaco ruuxii dumaraha way hanatay nafdeedii wayamtanicu talaaqaha wayamtanicu talaaq waa furitaankeeduna mamnuuc buu noqonayaa waayo waa baa'ina gabadhu mar hadday baa'ina noqotona yacnii khuluca way ku baayinaysaa dalaq ma haleelayo wamaa lahu an yartajic inuu soo ceshadaana uma sugna ilaa caqdi jadiid ah inuu ku soo ceshado mooyaane yacnii waanku soo ceshaday ma jirto oo dalaaqa baayinka baa macnihiisu caynkaa noqonaya tamliku way ku hanan ruuxii dumar ahaa nafsahaa ayay bihii qulca ku hanan wayamtanicu talaaquhaa furitaankeeda in laga dabageeyo walow ciddadiiba ha ku jirte inuu furiin ka dabageeya way mamnuucnaanaysaa way reebnaysaa masalan waxaa inoo iman doonta gabadha ciddatu rajciye ku jirta inuu furaa way bannaan tahay mar hadday ciddatu rajciye ku jirto laakiin mar haddii ay yacanii mukhtalico tahay dalqadaasay ku baayintay talaaq ka daba tegayaa ma jiro wamaa lahu an yartajic inuu soo ceshado raajactukii waankuu soo ceshadayna kama furna baabu alaaqi alaaqii iyo furiinkii ayuu u baab yahay alaaq waa xallu qayd xallu اlqayd waliطlaaq yani waa furid xarig furid sharcigaana waa la xallu cuqdat الnikaaxi bilafdi طalaaqi aw naxwi dalaaqii iyo heshiiskii guurka ee la guntay ee la xidhay oo la furo oo lagu furo lafdiga dalaaqa iyo wixii la mida ayaa la yidhaahdaa ilaahay baa inoo sheego aalaaqu marataan alaaqu waa marataan maratan bacda mara iyo waakii xadiida kalena ahaa alaaq xalaal waxa ilaahay ugu cadho badan yihin waxa weeye alaaqa arkaantiisuna dee waa zawjka iyo zawjada iyo siiqada iyo qasdu talaaq inuu talaaq u qasdiye aanu xikaayo iyo wax ka waran kale aanu u jeedin sariixuhu dalaaqa kiisa caddi saraxtu wayo ow طallaqtu khaalactu faadaytu ow faaraqtu waa erayadaa wa kullu lafdin erey kasta oo ixtamala lifiraaqin kala tag qaadi karoo suurooba fahuwa kinaayatun kinaaya la yidhaah biniyatin xasal niyo ayaanu dalaaqii ku xasilaya markuu lafdigaa la yimaado wuxuu inoogu horraysiiya sheekhu siiqadii iyo dhawaqii dalaaqa waxa wax lagu furo iyo dhawaaqa wax lagu furaa waa laba qaybood sariix wa kinaaya hadal cad iyo hadal kinaayo maldaha labadaasuu noqdaa sariixa xagga luqada carbeed marka laga hadlayo waxay isku raacsan yihiin saraxtu allaqtu faaraqtu siraax iyo alaaq iyo firaaq saddexdaa erey wixii ka yimaada qaabkii la doonaba ha loo dhigo waa sariix waxaa kaluu sheekhu inoo raaciyaa khaalactu faadaytu faaraqtu ayaguna waa sariix iyo hadal cad weeyaan markaa halkaa uu khaalactu iyo faadaytu wuxuu aynu yani qaabku u dhigayaa waxa weeye iyadoo maalba la raacinin inuu sariix fi talaaq ku noqonayo laakiin waa qowl laga xoog badan yahay fi lmadhab haddii la raaciyo khaalactuki bikada faadaytuki bikada ila waa khuluc oo ciwad waa laga maarmaan ahaaye ayay sariix noqonayaan laakiin biduuni markaan maal la raacinin kinaayaadka ayay khaalactu iyo faadaytuba ka mid noqonayaan laakiin faaraqtu iyo saraxtu iyo allaqtu ayagu waa sariix sariix haddii uu qofka erey sariixahoo caddi ka soo baxo wax niyaahoo looga baahan yahay ma jirto mar hadduu yidhaahdo yacni allaqtuki saraxtuki faaraqtuki hadduu yidhaahdo iyo wixii dee tarjamadooda noqonaya af kale ah waa sariix wax niyaahooy u baahan yihiinna ma jirto calaa tuul waa furmaysaa inaa dee qasti jirin oo masalan qaala fulaanun allaqtu zawjati hebel wuxuu yidhi waxaan furay islaantaydi macnaa inuu xikaaya yacni cid ka warramayoon qasti jirin mooyaane kinaayana waxaa la yidhaahdaa lafdi kasta oo furiin iyo wax kalaba noqon kara furiin iyo wax kalaba noqon kara kaasna waxaa kala saaraysa mar hadduu labada macnoba ixtimaaraya niyada maxaad uga jeedaa unbaa la odhan imanka hadduu leeyahay alxiqii biahliki reerkiinnii qaba hadduu yidhaahdo dee waan ku furaye ina kala kaxayo reerkiinni qaba waa noqonaysaa dee reerkii iska yargaadhna waa noqon kartaa markaa maxaad ula jeedun baa laodhan dee hadduu yidhaha reerkii iska yargaadh baan u jeeday dee furi noqon mayso hadduu yidhaha dee alxiqii biahliki waxaan ula jeeday waan ku furey reerkiinni qabo ina kala kaxeena furiin bay noqonaysaa sariixuhu hadalkiisa cad furiinka saraxtu ow allaqtu weeye khaalactu ow faadaytu ow faaraqtu waa ereyada iyo wa kullu lafdin lafdiga erey kasta oo ixtamala lifiraaqin kala tag ixtimaalo oo suurooba maye wa kullu lafdin lafdi kasta oo lifiraaqin ixtamal firaaq iyo kala tag ay suurtagal tahay fahuwa kinaayatun weeye xasala waxaanu ku xasilayaa furiinka biniyatin idaa kaana biniya markuu niye ula yimaado wa sunnatu sunnuhu aalaaqu waa furiin fii uhrin khalaa duhri ka madhnaaday can waihi mucaamaladiisi iyo gelmadiisii aw biikhtilaacin ama isquluc xasala ku xasilay wahwa alaaqi liman lam tuuta tii markaas aanay wai iyo mucaamalo dhex marin ow ama ya'isad sunna goyska ahayd ow ama daati xamlin uurka lahayd laa walaa laa walaa macnaha sunne iyo bidca toona maaha aw saqurad ama yaraatay waxa uu sheekhu leeyahay halkana wuxuu inoogu tilmaamayaa qaybaha uu talaaqii u qaybsamo sunni iyo bidci ayaa mar loo qaybiyaa marna sunni iyo bidciya laa walaa baa loo qaybiyaa mid sunno ah oo bimacnaa waafaqsan xilligii ay ahayd in la furo iyo mid bidciya ah oo aan waafaqsanayn xilligii ay ahayd in la furo iyo qaabkii ay ahayd in loo furo marka haddaba wuxu uhi sheekhu atalaaqa sunni buu inooga hadlayaayo wuxuu leeyahay waa talaaqa iyo furiinka dhaca gabadh ay is arkeen oo is arag uu dhex maray waa kow isla markaana ku jirta xilli ay daahirtoon ay caado lahayn intaa ay daahirka ahaydna wax is arag iyo mucaamalay aanu dhex marin waa inay madkhuulun bihaa tahay waana in fii duhrina hayru mujaamicin fiihi waa inay tahay duhri aanay isku arag hadday madkhuulo tahay duurigaa khayrumujaamacana ay ku jirto waxau noqonaya dalaaqeeda sunni waa xilliga ilaahay uu faray dumarka in la furo idaa fatalliquuhunna liciddatiin waayo hadda ayay ciddadeedii u bilaabmaysaa duhrigaa lagu furay bay ciddadeedii kow ka odhanaysaa ow biikhtilaacin xasala ama khuluc ku xasilay yacni duhri ay isku arkeen bay ku jirtaan laakiin ayada iskhulucday kani wuxuu leeyay sunni buu noqonayaa laakiin marka dalaaqa saddexda loo qaybinayo qaybta laa walada ayay mukhtalicadu gashaa mukhtalicadu qaybtaasay gashaa waxaanu inooga hadlin dalaaqii bidciga ahaa aalaaqu lbidci waxa weeye inuu ruuxa dumara ku furo iyadoo caado leh waa alaaq bidci ah soo cesho waa kii lahaa ibnu cumar waa kii nebigu ku lahaa oo waa hagaagee ma la xisaabinaya mise lama xisaabinayo waa mas'ala ikhtalafa fiiha alculamaa in la xisaabinayo dalqada fi lxayd iyo inaan la xisaabinayn waa masale ay culamadu isku khilaafeen marka inuu iyadoo caado leh dalqadii ku rido waayo ciddadii baa ku dheeraanaysaa oo hadda intanay cadal ku jireen ciddadii ugama mid aha e waxay ciddadii bilaabaysaa un marka ay ka baxdo xaydkaa marka ciddadii baa ku dheeranaysa ow fii tuurin jaamaca fii haddii iyadoo caadadii ka maydhatay say is arkeenu furana bidci buu noqonaya waayo waxaa dhici karta inay ilmaqaada nadab iyo muruga ay xaggiisa markaa ku timaado ta horena ciddadaa ku dheeratay tanna isaga ayaa murugo iyo ay ku imanaysaa tiraanyo fara badani sidaa daraaddeed labada xaaladood markay fii xaalati tuurin jaamacaha fiihi ku jirto ama filxayda ay ku jirto waa talaaq bidciya ma bannaana in la furaa intaa wixii aan ahayn ee ka soo hadhay dalaaqoodu sunni iyo bidci toona maaha oo waa maxay waa gabadhii aanay isba arag liman lam tuuta waa tii aanay is arag ow man ya'isad ama sinulya'sigii bay gaadho sunogoys baa la yidhaha waa islaan caadadiiba dhaaftay ow daati xamd ama uur muuqday leedahay ow saqurat ama waa yar tahayoo da'diya xaydkaba may gaadhin ama waa mukhtalica mukhtalicaduna halkan ay gelaysaa intaasoo dhammi ayagaa sunnina maaha bidcina maaha waa mid u dhexeeya labadaa waayo liman lam tuuta ciddaba laguma leey hadda mar haddaanay is arkin hadday guursan kartaa man ya'isad ayadana dee isma khilaafayso mar hadday dhaaftay waa alaatatu ashhurin in ciddadeedu daata xamlinna ayana waa la mida waa biwadci alxamli unbay kuwa ciddo tirsanaysaa ow saqurad ayana waa alaaatu ashhurin in ciddadeedu markaa wax isweydaaroo kala yeehan mayso wa sunna aalaaqu waa furiin fii tuhrin iyadoon caado lahayn oo daahira uu furo duhrigaasoo khalaacan wadihii galmo iyo mucaamalo ula yeeshay ka madhan ow biikhtilaacin xasala ama khuluc ku xasilay wahwa furiinkii liman lam tuudaa tii aanay is arag ow ama man ya'isa tii quusatay ee da'dii markaa xayd ka dhaaftay ow daati xamlin ama uurkaay laa walaa sunno iyo bidci midna maaha ow ama saqurad yaraatay waa la mid oo ayadu intaa aynu sheegnay sunni iyo bidci toona maaha lilxuri kii xortaa waxa u sugnaaday tadliiqu halaa saddex furiddood baa u sanahay takriima iyadoo lagu maamuusayo xornimadiisa waalcabdu addoonkiina hintaani laba ayaa u sugnaaday walow min alama kaa xortii addoonba ha qabee waxa uu leeyahay sheekhu oo uu halkan inoogu sheegayaa inuu ninka xortaahina leeyahay oo ruuxa dumara uu ku qabo saddex dalqadood addoonkuna uu laba dalqadood un leeyahay xorku saddex dalqadood buu leeyahay walow ta uu qaba addoonba ha ahaatee walow min alama cibaaradu ha yar fogaatee laakiin lilxori tadliiqu halaai takriima walow min alama walow kaana zawjatu min alama ay amatan addoonba ha ahaatee waalcabdu hintaani addoonkuna laba dalqadoodunbuu ku leeyahay oo waxaa saddexdaa loo siiyey takriimaan iyo maamuusaan xorriyaddiisa lagu maamuusayo haddaba inuu furaa buu leeyahay saddex iyagu markaa asxaabu ulmadaahib inuu saddexda furo saddexdubana dhacayaan bay qabaan culimo fara badan oo kalena waxay qabaan in saddex la furaa inay xaaraan tahay an yulcabu bikitaab illaahi wa ana bayna adhurikum anigoo dhexdiina jooga miyaa lagu ciyaaraya ilahay kitaabkiisa waxay rag badanoo muxaqiqiin markaa qabaan in haddii uu saddex israaciyo ama laba israaciyo hal dalqawnay ka dhacaysa saddex iyo laba mar aanay isda raacaynin waana sida markaa wakhtigii rasuulka iyo khilaafadii abubakar iyo sanatayn min khilaafati cumar ay ahayd markaa dambe ayay dadku ku degdegeen oo berigaa hore saddexa dalqadood in la israaciyo xaaraan bay u arkayeen deedna berigii dambaa la yskaga dhiirradayoo nin waliba uu hurgufay dabeetana cumar binu khadaabba isagoo arrinkaa kaga joojinaya xaaraanta ay ku dhacayan yidhi ninka saddexdaa furo aan saddexdaba nidhaahna way kaa dhaceen halkaasay dabeetna ka soo bilaabanta wax ijmaac ah oo masaladaa ka xasilayna ma jiro ijmaac madhabiya mooyaane wax ijmaac ah oo ka guntamay ma jiro mar kastaba cid baa jirtay markaas soo berberqaadaysay oo fatwoonaysa iyaduna saddexda inay dalqaadinu dhacayso laakiin ijmaac madhabiya waa jiri karaa oo dee afarta madhabooddu saasay qabaan lilxuri kii xortaa tadliiqu alaai saddex dalqa furidood ayaa u sugnaaday takriima maamuus ahaan lagu maamuusiya xorriyaddiisa walcabdu addoonkiina hintaani laba walow min alama addoonba ha ahaatee xaaska xorkeeda wa innamaa yasixu wuxuu ka ansaxayaa furiinkii min mukallafin mukallaf zawjin oo zawja bilaa ikraahin qasab aan lahayn dii takhawufin cabsiinu saaxiiba walow liman midba ha furayo fii ciddati rajciya ciddatu rajciya ku jirtee laa intabin hadday ku baa'intama biciwad alcatiya bixinta ciwadkeedii hadday ku baa'into maya waxa uu sheekhu leeyahay furiin wuxuu ka ansaxaa mukallaf sabi iyo majnuun waxba ma furi karaan sabi waxba ma furi karo majnuunna waxba ma furi karo waayo labadoodaba dee waxa xata caqdiga u samaynayay weligooda ilaa iyo caqdi may samaysan karaynin sabi iyo majnuun mid walba weligiisa caqdiga u samaynayay zawjin oo say ah ama wakiil ka ah waa inuu zawjkii gabadhan qaban yahay ama wakiil uu ka yahay haddii aanu labadaa midnaba ahayn oo zawj aanu ahayn ama wakiil aanu ahayn talaaqiisu waxba kaba jiraan way laaqi weeye haddaan ku guursado waanaad iga furantay haddii waxba kaba jiraan weeye qabla nikaax talaaq ma ma ma ansaxo bilaa ikraahin dii takhawufin waana inaan ikraah iyo qasab cabsi u saaxiibi aanu jirin oo lagu ikraahayo xaq darro xaq darro lagu ikraahayo haddii bixaqin lagu ikraahayo ayada dalaaqiisii waa dhacayaa oo waa maxay dee haddii uu markaa ruuxii dumar ahaa markaa si wanaagsanna ula dhaqmi waayo oo markaa dulmi iyo xaqdarro ku sameeyo dee fur baa lo odhan markaa oo qaadigaa markaa qasab kaga dhigi waa inaan ikraah jirin cabsiinu saaxiibi haddii laakiin ikraah iyo qasab uu jiro waxba ka dhici maayaan ikraahaana waxa u shardiga waa in dee horta wax cabsi leh ile dii takhawufin waxaan lagugu yacni haddaad fulin weydo haddaad furi weyda baa lagu leeyahy waxaasaa lagugu sa waxaan lagugu cabsiinaya uu leeyahay furiinkan iyo kan kala dooro waa inuu yahay dee wax qofkan wax yeelaynayo waa inuu yahay wax keenaya qofka caqliga lehi inuu markaa ka warwareego oo arrinkan uu uga wareego wax raadayna waa inuu ku leeyahay waa inuu mukrahi mukrih qofkan qasbaya waa inuu awood u leeyahay waxanuu ku hadidayo inuu fuliyo dee hadduu inan yadhi dhanged kuu soo qaato kulaa fur markaa dee waa lay qasboo dhanged baa lay soo qaato bas laysa soo isaga ricdaabaa kugu filanay waa inuu xaqiijin karayaa kan ku qasbaya waxaanuu kugu qasbayo waxaa kaloo shardiya mukrah qofkan la qasbaya waa inaanu iska dafcin karaynin oo aanu iskaga dafcin karaynin dee ama iska celin amaba ka carar si alle si uu kaga fakan karaya waa inaan jirin dee haddaad tabu ka odhan karayso inaad dee u soo taagnaato maaha haddaad dee afaar ku daldali karto iska celin kartana dee waa inaad iska celisaa waxaa kaloo intaasii raaciyaan waa in sida laylaa unuu yidhaahdaa eeg fur waan furayn waa inuu yidhaahdaa dalqad fur dalqad baan furay wixii lagu haddiise uu ka weecdo oo fur baa lagu yidhaha saddexdii baan furay aad marka yaani waxay leeyihin nooc ikhtiyaar baa markaa jira waxa lagu yidhaha waa inaad tidhaahdaa laakiin haddaad wixii ka weecweecato ikhtiyaar baa meeshii soo gelayo dalaqaagii u dhacayaa bay leeyihin walow liman fii ciddati rajciya walow ciddaa uu furayaaba talaaqii wuxuu ku dhacayaa gabadha muctadada ah ee ciddatu rajciya tirsanaysa ciddatu rajciya ama rajciya waataynu tilmaannay waa ruuxa dumaree la furay hal dalqo ama laba dalqo ee aan ciwadna lagu furinayn khuluc aan ahayn ayaa la yidhaha ciddatu rajciya ayay ku jirtaa gabadhu hadday ciddatu rajciya ku jirto dalaaq wuu hareerayaa oo lix shay ayay yidhahdeen xukmu zawjay ka qabtaa shan ka mida bayd baa lagu kulmiyaa طalaaqun wailaa'un dihaarun waraasatun licaanun laxiqna اlkullu man hiya rijcatun waa طalaaqii waa iilihii waa dihaarkii waa dhaxalkii waa licaankii laxiqna اlkullu man hiya rijca gabadha hadday ciddatu rajciye ku jirto shantaasba waa haleelayaan waxay ku lexeeyaan culimmadu haddaad afar islaamood lahayd oo mid ka mida ciddatu rajciye ay ku jirto mid shanaad ma guursan kartid waayo tani ciddatu rajcidaa xukmu zawjaay leedahay inaad soo ceshataa baa dhici karta markaa mid shanaad ku furmi mayso laa in tabin biciwadi alcadiya hadday ciwad ku baa'into waa khuluci aynu sheegayne oo iyadu markii horeba isfuratay dalaaq lagama dabageen karo wa innamaa yasicu min mukallafin muka ansaxa zawjin oo zawja bilaa ikraahin dii takhawufin iyadoon qasbid cabsiin u saaxiibin aanay jirin walow limanba ha ku rida dalaaqa fii ciddati rajciya ku jirtaa laa in tabin hadday ku baa'into maya biciwad alcadiya ciwad iyo bedel la bixiyey hadday ku baa'into maya iyo mukhtalica dalaaq ma haleelo allahu aclam